waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sheekooyinka hiddaha ee soomaalida maaweelo keliya looma falkiye waxay badanaa xambaarsan yihiin murti laga garan karo aragtidii ay ka haysteen nolosha iyo ifafaalaheeda waa sheekooyin dadweyne oo fudfudud lehna ujeedooyin soka iyo kuwo fogfog labadaba inkastoo carruurta iyo waayeelku markiiba aanay isku si u garan haddana waa sheekooyin aadaaba barbaarinta iyo waxbaridda dhallaanka loogu talagalo waayaha hore waa u maaweelo ha yeeshee marka dambe ee ay koraan ayaa waxaa ku duxa ujeedooyinka dhabta ah ee sheeko waliba ay leedahay dabadeedna markooda ayay faca ka dambeeya u gudbiyaan sheekooyinkaas waxaa ka mid ah qaar ku saabsan dhallinyarada doonaysa inay reer dhistaani tallaabooyinkii ay ka horraysiin jireen inta aanay ismehersan barbaarku gabadha uu jeclaysto inay ooridiisa noqoto ayuu shirabi jiray iyaduna markeeda ayay isaga shirabi jirtay sidaynu ku naqaan sheekadii caanka ahayd ee huryo ogaas iyo kaba calaf dhex mari jirtay markay ogaatay inuu leeyahay garaad ku filan markay hubsato in loogu deeqay karti uu maalin baasta sursuuraha kaga saari karo markaas oo keliya ayay guursigiisa hawraarsan odhan jirtay waase haddii aabbaheed aanu talada ka faramaroojino isagu aayaheeda aanu ku amar ku taaglayn garaadka iyo garashada ka sokow waxay kaloo gabadhu iska hubin jirtay ninka guurkeeda doonayaa inuu hanan kara iyo in kale in isaga ama reerka dhalay ay leeyihiin hanti qoys lagu noqon karo waa xoolo markaa xeryaha ugu jira oo tiro iyo tayaba la isku hadlayn karo taasoo ka muuqata kol dhow sheekada aan idiin marin doono ee hiddaha bulshada soomaalida caanka ku ah waxaa la yidhi inan gashaantiyowday ayaa waxay lahayd aabbe aabbayaasha kale ka duwan wuxuu u ballan qaaday iyadu nin ay u keenta mooyaane inaanu mid kale ku dirqiyi doonin yarad intuu doonaba ha ka keeneen maalintaas bay bilowday ragga xodxota inay shirrabto oo mid walba garaadkiisa iyo guuyo wuxuu haysto ay ka sii ogaato xilli haddaba uu dhulku aada u aarmay ballidu ceegaagto caanahana la daadiyo ayaa guurka inantaa waxaa u tartamay afar nin kii hore ayay ku tidhi nin garaad badan baa tahaye xoola maxaad haysaa wuxuu yidhi waxaan hodan ka ahay riyo markaas bay tidhi anigaa kuu iman doonee isug kii labaad ayaa u yimid markaas bay ku tidhi sheekadaada waan u bogeye hanti maxaa kuu ah suu wuxuu yidhi waxaan leeyahay lo ciiddaa masaalkeeda kolkaas bay u sheegtay inay isagana kol dambe u iman doonto habeen kale ayaa kii saddexaadi isna isa soo dhigay markay sheekaysteen kadibna waxay ku tiri wax aan guurkaaga ku diidaa igama kaa muuqdaan waxaanse ku weydiiyey maxaad guuyo leedahay dabadeedna isaga oo dhab isugu kalsoon ayuu ugu jawaabay kadingeela oo horweyn iyo haleelabaa leh baarqabkiina uu ka dhex doobiyaayo ayaa ii soo hoyda kolkaas bay tidhi anigaa kuu iman doonee hadda iska noqo kii afraad ayay habeenkii dambe sheekaysteen se waxay ku tidhi nin yahow wax aan kugu dhaliilo kuguma arkee afarta adduunyo maxaad ka haysataa wuxuu yidhi waxaan leeyahay dhowr tiro oo ida ah kolkaas bay sidii kuwii hore intay igu jawaabtay ku tidhi anigaa kuu iman doonee hadda reerihiina isaga noqo sheekada inteedaas hore aarankii bay ahayde waxaa la hirdiyey qorax dheerihii dabadeedna waxaa bartanka loo galay jiiraal qoob culusoo haddiiba cawskii gabaabsiiyey biyihiina ay fogaadeen maalintaas bay kabihii u illatay bal nimankii ay la ballantay inay mid mid u dul tagto siday u nool yihiinna ay indhaheeda ku soo aragto kii riyaha lahaa ayay ku hormartay markaas bay ku tidhi eegaan diyaar kuu ahay inaad i guursatee bal waran markaas buu yidhi gabarya soo arki maysid dhibta ay haysata riyaha doonka ah ee qaar aanu caws guraayo qaarna abqada geedaha ku hadhay aanu jafaayo waxaraha baktigoodu meel walba daadsan yahay miyaysan kuu muuqan aday hawo guur kugu jirtaaye inan yahay iga noqo markaas bay kii lo-da lahaa u tagtay waadigii guga ila hadlaye haddaan guurkaaga diyaar u ahaye bal waran wuxuu yidhi gabadh yahay sow arki maysid lo-da saddex qadka ah ee halkaa ii tuban wadana balweysa sow ma aragtid sacaha oonka iyo caloosha maran la habsaday ee in saynta la qabta mooye aan dirgan karayn ma indhahaad la-dahay sow ma aragtid weylaha gaajada la kicila naama maantaa guuriga suurooba bal hadda iga noqo wixii dayrta dhowlo-daa ka soo dooga hala arkeen markaas bay u gudubtay kii idaha lahaa say waxay aragtay iyagii oo shalay lasoo waraabiyey oo ahmigii qaar inta magaalada laga soo iibiyey wixii ay baxeen timid iyo bariis lasoo siistay waxay aragtay wanshilis oo kol dhow inta la qashay subagiisii iyo beridiisii la shiilaayo timirtii caddaydna lagu cunaayo waxay aragtay yar iyo weyn reer wada labanoo wada dhaadan markaas bay tidhi niyahow waataad gugii ila hadashay inaan ku guursadaan doonaya markaas buu yidhi anigu sidaan hore kuugu sheegayba nin hodana ayaan ahay waxaas aad arkayso baa rabbi xelada iigu shubay iminkana diyaar baan ku ahay markaas bay tidhi bal berri baan kugu soo noqone iga war dhowr ugu dambaystii waxay u tagtay kii geela lahaa markaas bay ku tidhi waataan guga ballanna ee haddaan diyaar u ahay guure adigu diyaar ma u tahay kolkaas buu si deg dega wuxuu u yidhi sidee baanan diyaar ugu ahayn waanba ku sugi la-aaye markaas bay indhaha la raacday geeliisii oo bardhalay oo ramadkii la lisaayo bar kalena rima yahayoo badiba soo shindhoweeyey waxay la ashqaraartay haamaha iyo dhiiraha u buuxa ee inta aqalada ka batay ardaayada wada tiirsan gabadhii reerkoodii ayay ku noqotay markaas bay la kulantay aabbaheedoo sahankii ay ku maqnayd u warhayey kaasoo weydiiyey heblaay maxaad soo aragtay bal waran waxay ku jawaabtay warramayoo riyoole rag ma aha lo-ina reer ma aha geella xakor idaase ka soo rogay waxay inantaasi sahankeedii ku soo ogaatay laba arrimood kow in geela iyo iduhu ay xoolaha la dhaqdo ugu wacan yihiin laba in gugii uu raggu isku mid yahay hase ahaatee uu jiiraalka iyo maalmaha kulul ku kala fooro xoolaha jaadka ay ka haystaanna ay kala sarraysiiyaan ujeeddooyinka fogfog ee sheekaduna labadaas unbay ahaayeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo